waxa wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinleenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington shukri cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan waa hooyada dhashay mid ka mid ah laba gobdhood oo la sheegay in lagu kufsaday laguna jirdiray bannaanka magaalada goldogob ee maamulka puntland hooyadan ayaa waxay sheegtay in gabadheeda lix nin ay u geysteen farxumeyn kadibna dhaawacyo ay ilaa iyo hadda cusbitaal la taalana ay ku dhigeen shukri cabdulaahi waxa ay sheegtay in arrinkani oo ay galeen cuqaasha dhaqanka iyo culummada magaalada ay codsanayso in sharciga islaamka waxa uu ka qabo la marsiiyo saare cabdi axmed ayaa haddaba hooyadaasi qadka telefoonka ee gaalkacyo kula xiriirta halkaas oo cusbitaal ay kula jirto gabadheeda wallahi siday waxu gaareen gabadha yartaa koleysan taanka waxbay dhaceen oo muxuu ahaye habeen bay ahayd laba saac oo habeennimo ah xilliga taariikhdu ay ahayd labada kun iyo lix iyo tobanka sanadkiisi dhimaashadiisi labaiyo tobankii bishii muxuu ahaayey toddobadeedii bishii labaiyo tobanaad toddobadeedii bay arrinku fal ka dhacay laba muxuu ahaayey laba saac ayadoo intay iga baxday gabar dhaweysay ayadiiyo gabar kalenta israaceen gabadhii dhaweeyeen guriga u dhaweeyeen kasoo noqdeen jidka marayaan baa gabadhii muxuu ahaay laba nin ay ku abiyootay oo istaag ay dhaheen kaasatee maxaa u istaagayaa habeentii la murmayey baa gaari gabdhihii lagu dafay oo ay nimanku yani ka dambeeyeen gaarihii markii lagu dafay gabdhihii muustig baa loo daaray muustigii markii loo daaray gabdhihii waa lala cararay meel baadiyaa laga tegay dee arrinkaas hoosha xun oo aada aragteen oo dee muxuu ahaay ummadda muslimiinta dhan ayadoo daawanaysaa lagu sameeyey shirgeliyo shirkeeda oo dhan midoobaad ilaa iyo xad ka muuqdo wadnaha halkaa adi midoobaad baa ka muuqda laakiin hadda waxay u liidato waa wadnaha jiqila ay waxay kaga dhigteen jilib toorey waxay ka geliyeen halkaa baqayda iyo garabka agtiisa oo fogaatay waxay ka geliyeen saxaaxa toorey adigu ilaa xaad shirdiyo nooca ugu daran madaxa saddex toorey oo dabadeeda ay ku dhufteen way seexiyeen waxay kula tunteen kabaha adigu labada dhafoor ilaa iyo xad muxuu ahaayey nabaro waaweyn kaga yaaliin marka aada iyo aad bay gabadhaas u dileen nimankaas hadday dileen bartii haddana ku miir beeshay lixda ninba isku siday gabadha ku farsameeyeen mid cafiyey ma jidho waayahay gabadhi kalena toomiir beesha gabadhi kale maxaa gaara iyadana gabadha kaleo kadaalika arrinkaasoo kale ayadan lagu sameeyey laakiin ayada dilka ayay ka badnayd oo gabadhan lama dilin ma garata bal waxaad iga warantaa marka hadda dadkii maxaa laga yeelay arrintaas gabdhahaas u geystay abaayey macaani aniga horta isbitaal baan dhex fadhiyaa hooyo gabar yar oo muxuu ahay xanuunsano xaaladeeda baraga dhexa tahay baan ahay arrinkaasna ma wawareystaba laakiin shan nin lix nin bay nimanku ahaayeen shanta nin oo muxuu ahay ninna waxaa weeyaan maxamed cumar ninka maxamed cumar waa la waayey shantii nin baa hadda muxuu ahay waxaa haysto dadkoodii baa haysto oo welibana ay dadka kuwaas sii kala jiraan waalidiintooda ma haystaan waxaas haysto niman maamul ah oo qabiilada muxuu ahay nooc walba leh qabiilada arrinka sameeyey nooc kasta kale guddoomiye beeraadyaal ah waxaa weeyaan odayaasha beesha ay u dhiibteen hadda gabadhaada xanuunkeeda caafimaadkeeda sidee waaye ilaa xad xaalkeeda hadda suu yahay iyo gabadha kaleba abaayo horta gabadha kale aniga muxuu ahaayey guri lama joogo siday xaaladeeda tahayna kuwama sheegi karo waxa weeye anigu gabadhayda un baan garanayaa xaaladeeda oon la joogaa hadda isbitaal dhagacaddaan ku suganahay labaatan iyo sideed ber isbitaal dhagacaddaan gabadhaan ku hayaa adiga gudaha hawshii ahayd way soo fiican tahay hadda xoogaa sidii hore way dhaantaa tooreyii bararkii wixii waa ka dhacay kii garabka ahaa oo tooreydii garabka ahayd iyo kii muxuu ahaay wadnaha ahaa jilibkii wadnaha ahaa bay aada ugu liidataa hadda markay laba jeer yacni hadasho wadnaha bay leedahay markay socoto way fariisanaysaa wadnaha bay leedahay meeshaan garabka ana waa meel weyn oo ilaa iyo xad hoosna u qodan oo tuurada hoosta gashay lafta xamdulahaysa gaarin oo ilaahay subxaana watacaala uga duway muuqaalkan hadda la duubay yaa duubay yaase baahiyey walaala ayaga unbaa isduubay ayaga unbaa isduubay nimankan arrinkan arrin ayaga ay isduubeen bay ahayd shan lixdaa nin gabdhahan yani inay sirtaa ka haystaan bay rabeen oysan daqaqamin oo ay yani dad maaragtay xakamo ku haystaan oo ay mar walba sirtaas mid lalahayo sir ay noqdaan bay bay rabeen ma garat